xildhibaanka deegaanka faafi ee ismaamulkan gaarisa saalax yacquub ayaa xariga ka jaray barnaamij cusub oo loogu magacdaray caano iyo waxbarasho kaasi oo looga gol leeyahay sare u qaadida nafaqada ardayda dhigata fasalada asaasiga ah ee iskuullada hoose ee faafi mashruucan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan tuulada kamuudey oo barnaamijkan xarigga looga jaray waxayna u mahadceliyeen xildhibaanka deegaankaasi saalax yacquub ma soo moodna masiiba waa nooko weligaay maana arkin waxaan laba noogae ani iskuul ilmaa aad baan u geystay secondary hataa bambaasa ribe way iga soo akhristeen ilma laakiin ma ku arkin hataa kenyaada hoose ilmo iskuul oo iskuul fomon aan geyne oo uniform iyo sanduuq iyo matres noogula gale waa sanadka cusuban sanadkan ana noo koow ah waana mahadsantaha wax cusuban oo aan la keeninna waa keentay caraba embiga waxaa arrimaha u wado waa arrimo wanaagsan inaan la shaqayno garab baan u nahay waan ku mahadinayaa xafladda maanta uu ka dhigay kamude oo aada u wanaagsan oo weligaa inaga aanan maqlin masomo namasiwa weligaa inaga maanan maqlin waa noo koow marka muheshimaa thank you very much xildhibaanka faafi saalax yacquub ayaa isna ka hadlay xafladdan wuxuuna sheegay in mashruucan wax weyn uu ka bedelayo korinka iyo nafaqada carruurta wuxuuna ballan qaaday in ay xarig ay mutaysan doonaan cid walba oo si khaldan u maaraysa caanahan loogu talagalay ardayda dhigata iskuullada hoose ee deegaanka faafi caanahan inaad arkaysa mugo waxaa ku jiraan intaasoo macdag baa ku jirta meesha ka akriya laba bitamin baa ku jira laba vitamin baa ku jira kabohydratejir baa ku jira protein baa ku jira intaasoo shay baa ku jirta waa nimanka shaadkeena hii maziwa iko na vitamins nyingi sana inaonyesha ya kwamba not for reason na hapa ndio tumeita chief wote tumewaambia wavae uniform tumeita sub county DCCs wote wawili kushuhudia ya kwamba hii maziwa hatutakuona kwa kaunta ya madukani hii maziwa haiwezi kauzwa, tumeandika pale not for resale, ni hatia. So mwalimu akijaribu ama anybody ajaribu apeleke market atafungwa. Afadhali apatie watu wakunye, watu wakambuze bila, bila, bila kuuzwa. Pia hiyo inaonyesha mashruucan ayaa waxaa la filayaa inay ka faa'idi doonaan iskuullada ku yaala deegaanka faafi ee dowlad goboleedkan Gaarisa. Bishaar Axmed Dhaqane, warbaahinta Star Gaarisa.